ololahan dhiribeerista oo iska kaashanayaan maamulka dowlada hoose ee degmada gaalkacyo puntland iyo dhalinyarada degmadaas sidoo kalena taageero ka helaya qaar kamid a shirkadaha ganacsiga ku yaala magaalada gaalkacyo ayaa ujeedkiisu yahay sidii bilixda magaalada gaalkacyo sare lagu qaadi lahaa gaar ahaana dhinaca dhirta oo magaaladu ay haatan maamulka iyo bulshaduba xoog iyo xeelad ku bixinayaan siday gaalkacyo cagaaran usoo bixi lahayd ugu horeyn qaar ka mid a dhalinyarada magaalada gaalkacyo ee qorshahana cagaarinta gaalkacyo wada iyo ururada haweenka ayaa ugu horeyn ka hadlay waxaa jira barnaamijkan dhirtan aan beerayno guud ahaanteed waxaa la baxay dad reer gaalkacyooda marka laga reebo afartan geedoo ay ku deeqeen green society ee infiationka la yidhaahdo si hab oo afartan geed ugu deeqay afartankaa geedoo lagu beerayo magaalada gudaheeda inta saldhigga hortisa geedahan kale dhallinyaro reer gaalkacyoodah baa qof qof u bixiyey way badan yihin magacyadooda ma soo wada goobi karo hadda maanta waxaanu daah furaynaa marka barnaamijkii ujeedkayagu waxaa weeye magaaladan gaalkacyo inaanu ku beerno dhir haddii alla idma taargetkayagu waa kun geed inaan gaarsiino ugu yaraan shan boqoloo geed baana noo qorshaysan haddii alla idmo isxilqaanka dhallinyaradu waa xooga muxua ummadda waxaa loo baahan yahay isxilqaan fara badan oo ay ka mid tahay in magaalada la noleeyo iyagoo kaashanaya dowladdooda hoose waxaa loo baahan yahay inay bulshada wacyi geliyaan guri walba waxaa la rabaa inuu geed beero xanaaneeyo biyeeyo dhallinyarada iyo dowladda hoosena ku koontaroosho ma aha shaqada keliya inay isa saaraan dowladda hoose iyo muxuu isxilqaamayaashu waxaa loo baahaya bulshadu inay qayb ka qaadato dowladda hoose iyo muxuuha isxilqaamayaashu waxaan uga baahannahay meelaha babliga ah keliya sida laamiyada iyo muxuu ahay xarumaha dowladda laakiin guri walba waxaa la rabaa iyadoo baaxaddiisa la fiirinaayo inta geedoo geli karta in geeda lagu abuuro gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee puntland mudane maxamed daacad iyo gudoomiyaha gobolka mudug ayaa dhankooda ka hadlay iyagoo sheegay inka maamulahaan ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan cid kasta oo horumarka magaalada gaalkacyo gacan ka geysanaysa sanadkan labada kun iyo shan iyo labaatanka magaalada waxaan rabnay inaannu ku beerno shan boqoloo geed shantaa boqoloo geed waxaannu ku beeraynaa meelaha shaaracyada ah iyo waddooyinka magaalada gaalkacyo waxaan rabnaa arrintaas inay dadka reer gaalkacyood ay ka shaqeeyaan aragtida aannu rabno inaannu magaalada ku xukunno aannu ku maamulno waxay tahay inaannu gaalkacayo oo qurux badan oo cagaaran in wakhti dhow runtii la arko arrintaa waxay ku imaanaysaa in laga wada shaqeeyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dowladda inay shaqooyin cadcad ay qabtaan waxay noqonaysaa gaalkacyo magaalo cagaaran oo qurux badan wey arrintaas waxaan rabnay inaan bulshada ku baraarujinno geedahaas la beerayo waxaa ka shaqaynaya oo waraabinaya oo xanaanaynaya oo subax kasta ka warqabaya shaqaalo ka mida shaqaalaha dowladda hoose runtii wakhti baan gelin doonnaa hadduu alla idmo waxaa sharaf weyn noo ah inaan ka soo qayb galno munaasabadda lagu beerayo dhirta oo ay iska kaashanayaan dowladda hoose iyo shirkadda doogsan waxaa maayarku ii sheegay in sannadkaan ay qorshaysan tahay degmadu inay beerto shan boqol oo geed qorshaha beerista dhirta ee magaalada gaalkacyo ayaa ku soo aadaya iyadoo dhirta loo arkayo mid ka mid ah xalalka ugu wanaagsan ee isbeddelka cimilada oo dunida oo dhan saameyn xooggan ku yeeshay